habeenkii arbacda ee lasoo dhaafay waxaa marqura duqaymo laga maqlay beeraha deegaanka jambaluul oo hoostaga ah degmada afgooye halkaasoo ay diyaaradaha maraykanka ku beegsadeen dad rayid ah uu ka shaqaynayay beerahooda dadka deegaanku waxay inoo sheegeen inay maqleen ugu yaraan dhawaqa afar gantaal oo si xiriir ah u dhacay waxaana ku dhintay saddex qof oo ka mid ah shacabka beeralayda ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale sida ay inoo xaqiijiyeen eheladooda saddexda qof ee duqaymaha lagu dilay waxaa la kala yidhaahdaa warsame aadan deerow abuukar cusmaan goodow iyo xaawo shariif xuseen dowladda federaalka ayaa ku faantay duqayntan waxayna sheegtay in lagu dilay saraakiil ka tirsan xarakada shabaabulmujaahidiin iyadoo tilmaamtay in duqayntan ay ka dambeeyeen waxay ugu yeertay saaxiib caalami ah oo ay ula jeedo maraykanka duqaymaha ugu badan ee rayidka lagu beegsado waxaa soomaaliya ka geystay turkiga iyo maraykanka waxaana soo raaca kenya iyo etoobiya sanadkii lasoo dhaafay labada kun afar iyo labaatanka bishan oo kale ee maars siddeed iyo tobankeedii diyaaradaha turkiga ayaa duqayn ay ka geysteen tuulada bakhdad oo hoos tagta degmada afgooye ku dilay tobanaan qof oo beeraley ah si loo niyad jabiyo wax soo saarka turkigana uu suuq ugu helo qudaartiisa aadka u tayaliidata ehelada dadkii lagu laayay duqayntaasi ma jirto cid ilaa hadda kala xaajootay dhibaatadaasi lamana tixigelin dareenkooda oo xilligaas ahaa sida tan saddex carruurii hooyadood baa dhintay mid baa madaxiisii meel laga soo raadiyey gobolkii kale saaka la helay ilaa xalay baa dhiig loo bax loo baxay xamar ma gawaadhi baa laga waaya ma diyaarad ee meesha ee meesha ku dhamaan cadcadkooda qaaraa hilibkooda laaya qaaraa dhaawacooda ilaa hadda ku jiro dhulka aa la laayahay waana haan famili oo maanta ayaga dhan ay yihiin dad beeraalaya oo meel dhooban ilaah xaqiisa maahan cadaalad hadday jirto saan cadaalad maya cadaaladda hala fiirsho madaxweyne ma ahan kane xalay markay jugta dhacday madfac koowaad markuu ku dhacay ragaa u gurmaday oo tuulada dariska joogay markay tageen ayagana waa lagula dhuftay marka mid kale dad kale ku dhaawacmay oo ku dhintay gurmud saddexaada tegey waa lagu dhuftay haddan mid saddexaad dhaawacii xalay dhaawacmay gurmudka ugu horreeyey saakay heleen reer afgooye ayaa dhibaatooyin gaar ah kala kulmaya shisheeyaha iyo dowladda federaalka dhowaan waxaa magaalada lagu dilay laba dhallinyaro ah oo ka mid ahaa dad ka dibadbaxaya canshuur boqol doolar ah oo ay dowladda federaalka ku soo rogtay guri weliba